markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaana la diyaar ah cabdi xaafid cawle ismaaciil oo nooga soo diray magaalada london
dhowaan dowladda maraykanku waxay furtay haamahoodii ka egtay sidaanka iyo saliidda iyadoo labada dal ee saliidda ugu badan soo saara waddamada bariga dhexe ee sacuudiga iyo imaaraadku oo ay xulifa yihiin washington ay diideen inay soo saaraan saliid deeraad ah halkee ayuu taagan yahay xidhiirka diblomaasi ee riyaad iyo washington iyo weliba abudabi barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo ka dhegaystayaal waxa aynu ku lafo guraynaa amuurtan qiimaha saliidda gaar ahaana wadamada yurub iyo maraykanka ayaa aada u kacay waxaa keenay dagaalka ukrein iyo ruushka abudabi iyo riyaadba si cad ayay u diideen inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan waa go-aamo aan looga baran arrinkani waxa uu ka caraysiiyey washington iyada oo madaxweynaha maraykanka joe biden iyo madaxda yurub gaar ahaana wadamada bulgaria iyo poland ay raadinayaan nidaam ay ku yareeyaan ku tiirsanaanta saliidda ruushka laakiin tani waxaay u muuqataa inay adag tahay dagaalka socday lixda toddobaad ee moscow iyo kiyev xaalado badan ayuu meelo badan oo caalamka ah ka abuuray laakiin xaaladda ugu weyni waxay ka taagan tahay maraykanka iyo labada dal ee sacuudiga iyo imaaraadka oo iminka u muuqday inay su-aal geliyeen xulifadii ka dhexaysay oo lagu tilmaami jiray laba taabtaan dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin inaanay abudabi iyo riyaad si cad uga hor iman karin dalabaadka washington laakiin waxa u muuqata in wax badani isbedeleen waa sidee haddaba iminka xaalka dhabta ah ee xidhiirka imaaraadka sacuudiga iyo washington su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiqani ismaaciil maxamed food cadde oo degan magaalada berlin ee dalka jarmalka ahna falanqeeye run ahaantii xidhiirka ka dhexeeya washington sacuudiga iyo imaaraadka oo isku dhinaca waxaa lagu tilmaami jiray xidhiidhada ugu fiican ee maraykanku la leeyahay bariga dhexe laakiin sanadadii u dambeeyey waxaad moodaysay in mugdi fara badani kusoo daahmayey laga soo bilaabo dhammaadkii xukunkii trump waktigii ay dhacday cunaqabatayntii wadamada khaliijku kusoo rogeen dalka qatar taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada sacuudi arabiya iyo imaaraadku in ay maraykanku ku raaci doonaan cunaqabataynta waxase arrintu ay maxaahda dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka trump maxaada u dhamaaday uu john biden yimi dhammaan arrimuhu sidii horeba way kasii dareen marka lagu daro maxay ahaydeen maxamed bin salman oo ah dhexal sugaha sacuudi arabia aabihii u magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhexal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxaa kaloo arrintaa uga sii daray markii madaxweyne john biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka qatar dalka qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaara leh oo maqaam gaara leh oo ka duwan maxay ahaadeen dalalka kale khaliijka arrintaasi waxay keentay oo welwel badan iyo mugdi badan gelisay xidhiirka ka dhexeeya dalalka imaaraadka iyo sacuudiga iyo xukuumadda washington dhinaca kale inay wadamada sacuudiga iyo imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne joe biden oo xataa mararka qaarkood ilo diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiideen inay telefoonka ka qabtaan xidhiirka maraykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaadhay haddii uu arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidaan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa dagaalka ukraine ama culayska reer galbeedku ku hayaan moscow waa kan mar kale cabdiqani ismaaciil maxamed food cabdee dabcan haddii sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan waxay dabka kusii shidi doontaa sixir bararka adduunyada ee saliidda suuqyada kala iibsiga saliidda waxaanay noqon doontaa sixir bararkii adduunyada ugu daraaba dunida maxaada saameyn doona gaar ahaan qaaradda yurub iyo africa iyo asia inteeda kaleba marka waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo talay haddii ay imaaraadka iyo sacuudi arabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso marka arrintaasi waa arrin maxay ahade dunida ku ah dhibaato cawaaqib xumo badanna keenaysa oo laga dhaxli karo waxaa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe in xidhiirkan xumaada ee dalalkaasi iyo maraykanka inay washington ku khasbanaato inay ka dabciso iiraan sidoo kalena xidhiir labageesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato cankara intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabta idinla qayb qaadatay taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan